mark roberts oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliiska magaalada london ayaa sheegay in xadgudubkaasi uu ahaa mid waxashnimo ah cid kasta oo la ogaado inay ka dambeysay dembigaas foosha xunna tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo booliiska ayaa xaqiijiyey in cayaaryahano madow lagu weeraray baraha bulshadu ku kulanto kadib cayaartii england lagaga guulaystay london waaxda qaabilsan ilaalaynta tartanada kubadda cagta ayaana ku howlan baadigoobka dadkii ka dambeeyey falkaasi booliiska oo ilaa iminka afar qof u xidhay dhacdadan ayaa ka codsaday bulshada inay la wadaagaan haddii ay garanayaan dad kale oo ku lug lahaa weeraradaasi dhalinta loo geystay oo booliiskuna mar kale ku tilmaamay wax laga xumaado oo asal iyo raad toona aan ku lahayn taageerada kubadda cagta sarkaal kale oo u hadlay booliiska london ayaa isaguna sheegay in kooxda kubadda cagta england intii ay cayaaruhu socdeen ay la yimaadeen cayaar tayo leh oo xushmad laga dheehan karo waana ka xumahay ayuu yidhi in ay jiraan shakhsiyaad aaminsan inay caadi tahay in lagu xadgudbi karo qof kale sababo la xidhiidha midabkiisa tababaraha kooxda kubadda cagta england ayaa ku tilmaamay weerarkan dhalinta lagaga qaaday baraha bulshada ay ku kulanto dembiyo aan la cafiyi doonin ra-iisul wasaare boris johnsonna waxa uu ballan qaaday in la samayn doono xeero lagaga mamnuucayo inay cayaaraha kubadda ku daawadaan garoommada taageerayaasha lagu helo dembiyada cunsuriyadda ah guud ahaan wixii ka dambeeyey cayaartaas waxaa england ka dhacay ilaa sideed boqol iyo toddobiyo sagaashankii soo rabshado la xidhiidha kubadda ah booliiskuna waxa ay xidheen laba boqol iyo afar iyo lixdan qof guud ahaan britain afar iyo labaatankii saacadood ee ka dambeeyey cayaarta garoonka kubadda lagu cayaaro ee wembeli oo ku yaala magaalada london markii ay cayaartu dhammaatay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee england waxa ay weerareen taageerayaashii kooxda talyaaniga muuqaaladaasi ayaa lagu wadaagay meelaha ay bulshadu ku kulanto habeenkaasi iyo afar iyo labaatankii saacadood ee ka dambeeyey waxaa heegan ku jiray ciidamada booliiska waxa kale oo jiray meelo badan oo ku yaala london sida meherado iyo meelaha wax laga cuno oo ay qaar ka mid a taageerayaasha kubadda cagta england ay weerareen iyaga oo jijabiyey daaqado iyo baabuur meesha maraysay cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london